magaalo kasta oo kumud ee soomaaliya waliba ka nool iyo alangaangaarna welina andeerna shaqo jinshoona baradaw dugsiyada qur-aanka iyo iskuulaadka balse iyo naftiyo ku duwan taas weliba waa yaalka ka shaqeeyowka baasayowka iyo dhigowka baawartaka iyo awoodan welibana hiraabtiin ka lahaayana shaqadan ooyon ku helaana naafo badan ooyo nololyo ka maarayayan waxaana kumid a yaalka dantiir ee ka nool magaalada dhuusmareb ee caasimada galmudug ee dowladii hay-adaha ku esaday inay walbarashiyo helaan maxamadiya xasan xasan waxaa jooga caasimada dhusmareeb gaar ahaan waa gol galmudug ka tirsan waxaadna inaa wax noo qabto hooyaashan naga qanca waxba waxbarashada waxaas in badan aan sugayeen laba sano saddex sano aan sugayeen haddana jaaniskan inaan dhaafino waxaan rabnaa inaan ka faa'iidaysano gurug karow aan soo cawaaranaa waxaan rabnaa in garab istaago magaalada joogno caasimada dhusmareeb galmudug inaa wax noo qabto rabno xasaye inaa waxbarasho na geeyo na caawiyo oo maalmeeshan naga caliya u baahannay afar sano saddex sano laba sano meel barto oo meel waxbarashaan geysa jirinayn magaalada guryo kama digin guryo kale ku jirna gudaha kale wadan yebi oo iskuulka ninke cayo waxbarasho baran karana waxaa jooga magaalada dhusmareeb waxaan nahay caseye waxaan nahay waxbarasho oo iskuul oo qof oona garab istaago wax caawinaada rabnaa qof oo maamulaad wax naga qawadaan wax baran lahayn wax barashaan lahayn na wax baran lahayn sama cina faana ka baxay wax badan raadinaa saddex sano afar sano inaa wax baran oo heer jaamacad waxaas oo ku dhiganayn in badan maanta inaa wax rabnaa riyadeen noo rumin caseeye waxaa ka shaqeynaa baalish naa guryo waxaa ku jirnaa oo kira ah kira annakaas ka bixin laba doora kaasna iskaga bixnaa ooyo la-aanaa rabta wax maysan inna garab istaarana waa ka faasanay inaa wax baran diyaarawna qofna garab taabisarna ururka bulsho bule oo ka shaqeeya arrimaha samafalka iyo nadaafadda iyo booqday meeliyo asayaalka ka shaqeeyayaan ee magaalada dhuusmareeb iyo ona dhinisho baaqdari waxaa annaga badanaa waxayna qabanayna waxay ahayd baahida deegaanka inaan wax ka qabano maantana waxaan u imaanay dhallinyaradii magaalada qayb ka mid ah oo duruufa iyo xaalado ku jira magaalada si aan xaaladooda u ogaano oo aan bulshada ugu gudbino si loo caawiyo maantay dhallinyarada waxaa u imaanay intaan way ka badnaayeen duruufta ay haystaan intaan way ka badan yihiin markaa is wareysanay kulankan maanta waxaa ka horeeyay fadhiyo hore aan la yeelanay dhalinyaradan oo aan wareysano xaaladahay ku jiraan waxay noo sheegeen in homeless yarta inay yihiin oosan waalidkooda aysala joogin qaarkood inuu waalidkooda dhintay oo ay agoomo ay yihiin waxbarasho inaysi haysan lacag inaysi haysan iyo wax ay ku noolaadaan nololmaalmoodka duliyaadkoodii inaysan haysan kaagasi darna qaarkooda waxaa jira waalidiintooda ka soo safray oo waalidkii uu leeyahay war annaga waxaan kaa sugaynaa lacage noo soo shaqeey waxa keliya ay hayaan waxawaaye waa caseyntaasi bahashaas caqabadii aan noo sheegeen ugu weyneed waxawaaye horta meelay degan yihiin ma lahan oo guri kiraa iyo kiray ku jiraan marka waxaan codkeena aan ku biirinaynaa dhallinyarada yararka in codkooda meel dheer oo gaaro in wax allaala wixii lagu soo caawi karo cid kasoo caawi karta inaa caawiso maadaama annaga dhallinyarada deegaanka aan nahay waxyaalihii ugu badnaa ay hadda sheegtaan waxbarashada ka mid ahaa oo hadday waxbarasho aan heli lahaan si keliya aan ku heli lahaan oo aan baran lahaanay dhaheen marka insha allah annagana deegaanka u gelaynaa cid kasta oo caawi kartana oo reer galmudug ah oo soomaali ah oo qof kastoo muslima waxaan u gudbinaynaa codkeena si dheer ugu baahinaynaa insha allah dhallinyaradan in lasoo caawiyo baahiyooda tiradoodan laga caawiyo wax alaal wix laga awoodo weliba ayaalan baahan daryeel dowladda niyan ku warqaban meelkasiyo ka noolyin